kulankan oo diradda lagu saarayay sidii shaqo abuur iyo maalgelin yaryar loogu samay lahaa dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana goobjoog ahaa maamulka gobolka baay kan magaalada baydhabo dhalinyarada waxbaratay qaar kamida iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya inta uu socdo kulanku waxaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dhalinyaradu ay helaan fursado shaqo si ay u horumariyaan naftooda qaar ka mida dhalinyarada ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay kala kulmaan shaqa raadinta habraaca macnaha saxda e oo dadka xirfada leh oo laga shaqaaleysiyow maadaama oon arag ahayn dhallinyarada geek walha baratay derbiyaalka wada fadhiya wasaaradda oo nagna shaqdii shaqaalaha inta skiilis biyaas dhallinyaraa soo jaamacad waxa dhamaaya skiilis iyo ku habboon oo wasaaradda in diyaarida jirta iyo ku shaqaysada koran gabdho ganacsada baydhabo oo markaas ganacsada kajar jare dhalinyarada oo shaqlaanta e langiiskihirow bangiya oo markaas oo microfinansiga biyaan dhaqaalaga biyaan si ganacsi lanka awur dhalinyaraas hob langigakiri bangiyaalka wala nfududaase sharwaday meel taale nfududaadeen walkas nfududaadeen dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in dhalinyaradu ay la yimaadaan shaqo abuur inay wax badan ka bedeli doonto loona baahan yahay in bangiyadu ay maalgeliyaan dhalinyaro yaryar si ay u helaan fursado ganacsi atada yaryarka loogu xiri karaa bangiyada ama linki bangiga ugu heli karaan wasaaradda ganacsiga warshadaha inta badan waxay aada dadaal u saartaa sidii ay hal abuur ganacsi ay u keeni lahayd sidii ganacsatada yaryarka ay u taageeri lahayd kuwa dhexe iyo kuwa hoose si ay sare ugu qaadi lahayd u gaarsiin lahayd kuwa sare inta badan tababaro noocaasna waan bixinaa waana waxyaalaha aan focuska saarnay ka mid tahay sabad ogtihiin inay fadhiyaan hadda laga yaabo bangiga i b s iyo bangiyo kaleba wasaaradda waxay diyaarisay in ay ku xirto ganacsatada yaryarka ee bangiyadaas hadda aan sheegay oo ilaa ku dhowaad saddex kun oo ganacsato yaryar ah ay lagu xiray bangigaas si ay oga qaataan diimaha iyo